ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة
waxa ay ahayd xaflad aad u ballaaran iyo madal ay ku xidhan yihiin wax weliba oo qurux ah isla markaana maankaada ku soo dhici kara marka la soo hadalqaada munaasabad marle arag ah xafladda furitaanka jaamacadda alqimma faraceeda gobolka shabeellaha hoose dabcan waxa aan ka hadlayno waa xafladdan oo maalintii shalay ka qabsoontay hoolka weyn ee jaamacadda kaasi oo ah midmaar loogu talagalay xafladaha jaamacadda fadhiyadeeda cilmiga ah iyo shirarka jaamacadda intuba marka aan milicsanno dhismaha hoolkan iyo haykalkiisa soo jiidashada leh waa mid hoos imaanaya dhismaha guud ee laga baaraandegay islamarkaana ay ku fadhido jaamacadda alqimma faraceeda gobolka shabeellaha hoose quruxda hoolkanna waa mid u laabanaysa dhismaha quruxda badan ee jaamacadda madasha ay xafladda ka dhacaysay ee ay taallay minasada ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey marti sharaf kala duwan oo iskugu jirta qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin heer xarake iyo heer gobalba leh golaha waxbarashada iyo dabcan bahda warbaahinta oo aan annaguna qayb ka ahayn أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة daakhilka hoolka ay xafladdu ka dhacaysay waxa uu ahaa mid aad loo agaasimay maskax iyo muruqna uu galay waxaa hareeraha iyo afaafka hoolkaba lagu xardhay boorar iyo laafitaad hilowgelin ah oo kor u qaadaya hamiga waxbarasho ee qof waliba saacaddu markay ahayd tobanka barqanimo ayay xafladda si toos ah u bilaabatay waxyaabaha soo jiidashada leh waxaa ka mid ah habsami socodka iyo degganaanta ka muuqatay madasha xafladda ay ka dhacaysay iyadoo dadkii ka soo qaybgalay kiddigood ay isku qaabilayeen isku dhoola caddayn iyo ismucaanaqayn مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين أحبتي في الله يسرنا اليوم أن نلتقي معكم في هذه المناسبة لنشهد معا افتتاح الفرع الجديد لجامعة القمة هذا الصرح العلمي الذي وجد ليكون شعلة مضيئة في سماء التعليم العالي ونافذة جديدة تفتح نحو مستقبل مليء بالعلم والإبداع إن افتتاح هذا الفرع يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا الرامية إلى نشر المعرفة وتعزيز التميز الأكاديمي في الولايات الإسلامية ونأمل أن يكون هذا الفرع الجديد منصة للابتكار والإبداع ومصدرا لإلهام الأجيال القادمة وأن يساهم في تحقيق رؤية جامعة القمة في الريادة الأكاديمية والتنمية المجتمعية نقول يا جيلنا المتعلم جادت لنا سحب السماء غيثا عميما نافعا فكسى واغدق منعما حتى ربى ثمر ولان الغصن منه مفعما ولان الغصن منه مفعما واهتز اخضر مثل ما تهتز رايات الحمى وتعانقت أشجاره كعناق حبين هما وتبادرت في دوحه كل الطيور الأرقما وتناغمت في الصبح نغما ليس مثل الأنغما يا حسن ذاك المنظر الغض الندي الملهما يا طالبا سبل الهداية موهلا متعلما العلم غيث فلتكن نبتا من الغيث نما وتعال جامعة القمم إلى أين؟ بين السماء والأنجما هبت رياحك فاغتنمها لا تفوت مغنما
marka laga soo taga kelimaadkii laga jeediyey xafladda ee aan xalay idiin soo gudbinnay waxa aan hoolka ay xafladda ka socotay ee lagu furayey jaamacadda alqimma faraceeda gobolka shabeellaha hoose ku waraysannay martidii kala duwanayd ee madasha lagu casuumay innagoona qof waliba hordhignay su'aal aan islahayn xog badan ayuu ka hayaa isna uu jawaabteeda inaga dherjiyey marti sharaftaas oo aan hal iyo laba ahayn waxa aan la yeelannay waraysiyadan soo socda هيا هيا نحو القمة قد سرنا نحو القمة Een, dadka xafladda maanta ka soo qayb galay waxaa ka mid ah sheekh suldaan bin maxamed aale maxamed sheekhana soo dhawow kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah alfurqaan Een, tarxiibka kadib een, su-aashaan ku weydiinayno waxa ay tahay tatwiirka cilmiga ah iyo horumarka waxbarasho ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah maxaa ay ka faa'iideen dadka ku dhaqan een, wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى marka koowaad eh, waa waa ku dhowahay eh, mikrofoonka marka labaadna eh, tadwiirka eh, mataqaan waxbarasho ee siyaadaya walaad gudaha ka siyaadaya wuxuu keenaya dadka wacyigooda inuu siyaado u keenaya waxay keenayaan oo mataqaan ay u keenaysaa eh, dacwadoodii eh, islaamka ah iyo iyo mataqaana dariiqadii shareecada ee lagu hagaayay inay fahmaan waxay kaloo tusaysaa eh, farqiga u dhexeeya dadka islaamka ee u dhaqdhaqaaqaya shareecada ilaahay meeshay degan yihiin ay ka shaqaynayaan inaan amni keliya lagu helaynin ee lagu helayo mataqaana xitaa maaragtay maxay tahay maalkoodii iyo naftoodiiba inay tadawur sameeyaan oo shareecadoodii ay qaataan oo mataqaana ilaahay u dhowaadaan waxta- waxyaabahaas oo dhan in lagu helayo ayaa meesha ka soo baxaysa taasina waxay siyaadinaysaa dadka inay mataqaana nahdo fiican ay galaan ama mataqaana kicitaan fiican ay galaan iyo baraarug fiican ay galaan oo laga yaabo mataqaana keena yar iyo keena weyn inay isku meel taagan yihiin Eh, marka hadda cadowga la fiirinayo oo awoodda cadowga marka la fiirinayo dadyow kaleeto il kale ku fiirshaan dadka hadda ka baxsan dhulka dadka wilaayad ka baxsan waxay- waxay ku fiiriyaan eh, awoodda ay mataqaana sugayaan waa cidda hortaagan ee ciidankana ciidankan hortaagan iyo dowladda kadida hortaagana waa waa ta keliya ee mataqaana luminaysa ee iyadu kusii luminaysa cadowgana u keenaysa marka maarata maxay tihi cadowga ninka u keenay ayay waxay ka dugsanayan cadowga inuu ka saaro ninkii u keenay mataqaana maxay tihi dhibaatada iyo sicir sicir bararka iyo aqoon la'aanta iyo daroogada ninkii u keenay ayaa haddana rabaa in daroogada ay mataqaana ay ay ugu ay ugu dacwoodaan ninkii jabka u keenay iyo wax allaa wax ku jabaayeen u keenay way ku baaba'ayeen ee diin la'aanta u keenay oo xitaa mataqaana haddii xitaa culimo la soo istaajiyey ee laga soo abadheedgaraynaya inay waxa iyagu ay rabaan nimanka u yidhaahdaan oo culimada xitaa dadka ay luminayso bal iska wadaa inay lumiyaan ay jawaasiis u noqdeen iyaga ay raaceen ayaa waxay mataqaana dadka halkaas jooga ishaas wax ku fiirinay marka waxay la mid yihiin qof indhala oo meel ceel ku dhacay oo ninkii ka soo saarayay uu hore ugu sii riixay oo markuu muquurto cabaar ku jira uu soo baxo haddana dib loogu celin lahay mataqaana saas kala mid laakiinse ninka halkan jooga ee islaamka mataqaana iyo shareecada hoos jooga wuxuu ku tashadaa oo keliya waa awoodda ilaahay cidduu ka baqaana waa allah waxa uu kaalmaystaan waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu waa mara ilaahay buu kaalmaystaa marka maadaama ay taas ay dadku ay barteen kii yara iyo kii weynaa cidda ay maanta sugayaan inay colaadda wax kaga qabto horta waa allah mana eegaan dadku maxay sitaan iyo tiraday leeyihiin ma eegaan xitaa yararka jooga haddaad weydiiso cadow badan baa hadda soo socda wuxuu ku yidhi ilaah ku filan sheekhana een, ugu dambeyntii aqoon-yahanka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo caalimka iyo mufakirka iyo muthaqafka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah maxaa kaga aadan wakhtigan maanta raahinka ah ee lagu jiro ee ummadda ay wajahayso duruufta kala duwan ee iskugu jirta qhaswiga een, ee geosiyaasiga ah kan fikriga ah kan maaliga ah een, kan diiniga ah aqoon-yahanka iyo caalimka maanta wilaayaadka ku dhaqan maxaa kaga aadan ummaddiisa soomaaliyeed ee muslimadda ah wacyigelinteeda qanaabisha dhacaysa iyo mataqaana maxay ahayd een, iyo dagaalada socda iyo dhulka la burburinaya iyo dadka intaasoo kun oo qof laga laynayo sababta loo laynaya maxay tahay waxaa loo laynayaa waxaa la rabaa fikirkooda in la saytarayo fikirkooduna wuu diidan yahay inuu saytaro galo marka taasaa waxaa raba s- dadka culimmada ah ee dhulkan jooga waa inay wacyiga saxa ah ee jihaadiga ee lagu jiro iyo wacyiga saxa ah ee ahlu sunna ay mareen ummadda horta ay ku tawjiiheen taa inay u bambaxaan maaha darsi meel ku yaallo oo keliya in la akhriyo un maaha dadka waa in laga dhigaa dad ahlu sunna ah oo meel khaasa ilaahay u taagan taa markay helaan wacyigooda mataqaana waa in la- waa waa in la kordhiya saydaraadka jira iyo sida wax loo saydareeyo sida wax loo laayay iyo sida wax dadku u kharaabinayana oo wa- mataqaan fikhul waaqac aan ku noolahayna waa in mataqaan ummadda looga lo- la tusaa oo looga sheekeeya hadda haddii taarikh laga sheekeynayo haddaan uga sheekeeyo taarikh hore u soo dhacday haddaan uga sheekeeyo aan isdhaho siirada haddii laga sheekeynayo saasaa la samayn jiray keliya aan kaga ekaado oo wixii duruus ku jiray aanan siinin ya wixii duruus ku jira aanan siinin oo aanan dadka waaqaca ay ku nool yihiin aanan taabsiinin oo aayaadka iyo kitaabkeenu inuu muxkam yahay aynaan taabsiinin dee wixii noo suurtagelaya ma jirto marka dadka waxaa la rabaa in la baro oo ay bartaan mataqaan wattaqullaha yucallimukumullah ilahay cilmigu wuxuu ku soo koobay halka awoodoo dhanna wuxuu inoogu koobay mataqaan waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan awooddii oo dhan halkaas ku jirtaa qof alla qof dayiq wixii inaga gala makhraj bay yeelanaya haddii irsaaqad la raadinayana waman yataqila yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yataqila yajcal lahu min amri yusra waman yatawakal ala fahuwa xasbu ilaahay wax walba waa inoo dhameeyey kitaabka inugu jirta waxaa la rabaa inaan kitaab ku koobnaano waxaana la rabaa wacyigeenu inuu siyaado ahaado ummaddeena aan kor u qaadno taas insha allah waa islayaaba ugu weyn intaad wax iga weydiisa haddii dadka loo sheegi karo jazaak allahu khayran sheekhana aad baad u mahadsan tahay waxaa hadda ii hortaagan doctor xanafi oo ka mid ah aqoon-yahanada iyo dhakhaatiirta ummadda soomaaliyeed qaybna ka ah martida maanta een hoolkan ka soo qayb gashay kelimad aad u muuna badnayd oo dhinacyo badan taabanaysayna halkaasi ku soo gudbiyey Een, doctore soo dhawow marka hore ku soo dhawow warbaahinta islaamiga alfurqaan haddaan su-aasha horey u galo jaamacad furitaankeeda maxay ka qaadan kartaa horumarka aqooneed ee bulsho weliba ay leedahay bismi illahi raxmaan raxiim waa dhowahay ee, jaamacaduhu waa cilmigii oo inta lasoo koobay meesha ugu dambeysa la gaarsiinayo waxa u weyn ay ka dhashana waxay tahay horumarkii bani aadamka samay lahaa ama ikhtiraacii la samay lahaa haddii ama la samaynayo ee, cudurro in la baaro ama in diyaarado la sameeyo ama in hub la sameeyo meesha ay ka dhalanayso waa marka jaamacadaha tayada leh la sameeyo ayay ka dhalataa ardayga markuu beyska soo qaato oo furayaashii soo qaato jaamacaddu wax kale maahana wixii o dhan la soo koobaya waxaa ka dhalanaya marka horumarka rasmiga ah ee horumarka waddankaas lagu sheegi karo haddii teknolojiya laga horumarayo haddii laga horumarayo caafimaad haddii beero laga horumarayo meesha ay ka dhalanayso waa aqoon-yahanada jaamacada inta ay leedahay waddankaas way marka waxaa muhiim waxay tahay in laysa fahmo dugsi hoose iyo dugsi dhexe horumar ma gaarsiinayo waddanka waa furayaal wey ama jaamacad waxa weeye cilmigoo koobana waxaa soo saaraysaa qaabkan ayaa wax loo qali jiray qaabkaana u qali karaa waa caddaynaya ya waxaan samayn jiray bamkaanaan samayn jiray waa ka horumarinayaa meeshuu laba kilomitr ka dili jiray waxaan gaarsiinayaa labaatan kintur wax ka dilo waxaan samaynayaa codkaan la duubayo waxaa lagu duubi jiray cajalad maanta waxaan ku duubaya jibs wax laan ku duubaya oo meeshaan doonaa kaliya digitalan ku duubi karaa marka jaamacad markaa maqashid ama aqoon-yahan jaamici markaa maqashid waa cilmigii furihiisii markii la soo qaatay kadib mirihii ka dhalanaya waay oo horumarka la sheegaya taas waay haddaa maqashid marka waddankan waa horumaray oo teknolojiya horumaray aqoontii ku socotaa injineeridaa ku batay haddaa maqashay satalayada la diray aqoontii ku socota jaamacadu ka soo baxay haddaa maqashay caafimaadka loo maray marka waa meesha mirihii laga goosanayo aqoonta marka lasoo koobo way jaamacadda si fiican waa tahay dictore saad ka warqabto labada wilaayee shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe waxa ay nasiib u yeesheen in ay maanta ka hirgashan yihiin oo ay ka furan yihiin laba farac oo ka mid ah jaamacadda alqima Ee, dadka ku dhaqan marka labadaas gobol gaar ahaan magaalada degmada ah ee jilib iyo deegaanka een, kuunya barrow ee aan maanta joogno xafladdii lagu furaayey jaamacadda maxaa kaga aadan jaamacadda hadday noqon lahayd ka faa'iidaysigeeda waxbarasho iyo haddii ay noqon lahayd wax taarashadeeda kale ee ee maalgelineed
bismi illahi raxmaan raxiim runtii waa fursad aad u qaali ah oo ilaahay ku fadilay dadka eh, jubbada dhexa degan iyo dadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexa degan maadaama ay maanta iyadoo wilaayaadkaasi tootali dhammaantood ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta oo ardadii mujaahidiinta ay wax ku baranayaan oo nabadgelyo amni haystaan inay maantana helaan jaamacaddii u baahnaayeen markay dugsiyadii soo dhammeeyaan inaysan maanta xamar kaa aadaynin kismaayana kaa aadaynin inaadan ka walwalayna canugaada ee mid nacasa oo aad u liito inuu yidhaahdo waa waa waa argagixiso inuu yidhaahdo oo canugaada asoo casiis ah kaas wuxuu baranaya wax ka badan oo meeshan ku baran karo maanta fursad qaali ah buu ilaahay siiyey ani runtii waxa waa la yaabay ayaantii qolaa waxay tiri war muwaaliintiin aninka dugsi fiican ma haysin maxaad jaan ku helaysaa waxaan ahay jaamacad in la bilaabo ayaaba waxay aasaas u tahay in maaragtay ee ee dugsiga sare u hagaago maxaa yeelay dugsiga sare marka qofka soo gelaa wuxuu leeyahay dugsiga haddaan ka baxo xaggeen aadaya maadaama aan jaamacaddii aan haynin haddeer waxaan sii aadaya xamaraan sii aadaya dugsigii hoose dugsi hoos marka hami weelan wuxuu dhanaa waa loo buuxsan baa anigu xuseynaya jaamacadan hore ka aadi doon helaya waxaan rabnaa ku sii fikirina weliba jaamacadaha inaan sii badino takhasus aan u samayno oo caafimaadka aan ku badino oo injineeriga aan ku badino oo beeraha aan ku badino oo biidni illaahi alkariim ilaahay aan ka baryaynaa hamigeena sare in lagu gacan siiyo in jaamacadba adduunka ka jirta soomaaliya aan looga baahna meel kale marka fursad ayna ka baysan dhegaystayaal weli waxaan ku sugannahay hoolka weyn ee jaamacadda alqima waxaa horteyda fadhiyo een, sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka sheekh balli ka waran maanta een, maadaama aan ku sugannahay hoolkii iyo xafladdii lagu furayay jaamacadda alqima qaybteeda gobolka shabeellaha hoose dareenkaaga ku aadan in la furo jaamacad ka culimo ahaan adoo ku hadlaayo afka culimmada diinta islaamka ee wilaayaadka islaamiga jasaaka allahu khayran aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxay ka dhigan tahay waxaan la cabiri karin maadaama ay la faafinayo turaastayadii iyo dhaxalkayagii nebiguna tilmaamay sala allahu calayhi waaalihi wasalam alculamaau warahatu alambiyaa maanta waxaa xaflad loo dhigayaa oo jaamacad loo furayaa wixii ay ku hubaysnaayeen culummadu oo ah kitaabka ilaah iyo sunnada waxay nooga dhigan tahay sidii roob da-ayoo kale waxay nooga dhigan tahay sidii intisaar iyo guulka muslimiinta weyn u soo hoyeetay waxay nooga dhigan tahay annagoo maanta goynay shawd iyo tallaabooyin waaweyn maadaama xalaqaadkii aanu magaranaysa kutubta laga akhrin jiray iyo muxaadaraadkii iyo shawaaricii maanta ay gaartay jaamacaad in loo bedelo oo kitaabkii iyo sunnadii lagu daraasaynayo jaamacaadkii wilaayaadka oo aan la mid ahayn jaamacaadkii maanta ka jirna ka jirna wilaayaadka kale oo soomaaliya ee aan aysan mujaahidiintu maamulayn oo aan lagu dhiganayn diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala bal lagu dhiganayo wax ka fog macnaha diinta ilaahay calmaaniye lagu baranayo waxay noo tahay annaga waxa weye wax aan la arag oo la maqal lanana doonayo inaan ilaahay in badan uga shukrino waa tahay sheekh maxamed markaan intaasi oga imaanno dareenkiina ku aadan ka culimo ahaan furitaanka jaamacadda alqima faraceeda gobolka shabeellaha hoose jaamacadaha si guud xadaaraddii muslimiinta iyo duwalkii soo maray muslimiinta sida khilaafadii cuhmaaniyiinta tii cabaasiyiinta tii umawiyiinta jaamacadaha kaalin intee la-eg ayay ugu jireen xadaaraddaasi islaamiga ahayd baaraka allaahu fiikum waa su-aal aada u qiimo badan macnaha waxaan ku oran karaa waxaan maanta caalamka socda cilmi ama ha noqdo cilmi magaraysayo diiniya oo dadku ay inta kuwa gaaloobay inta muslimiin ay barteen ama ha noqdo cilmiga tajriibiga ah oo maanta adduunka macnaha lagu maamulayo ama laysku laynayo ama kiimiya ha noqdo ama fiisiyaha ha noqdo ama biology ha noqdo ama maqtaariikh ha noqoto cilmigan maanta adduunka maanta uu ku horumaray waxaa laga qaatay waa islaamka weeyaan laakiin markay islaamku ayagu gadaal u noqdeen oo qahqaro sameeyeen oo diinkoodii ka tageen ayaa laga faa'iidaysay maanta cilmigan waxawey waa cilmigii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo dejiyey oo kitaabka ilaahay ilaahay ku yidhi iqra' nebi moxamed sal ly slam oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabici taabiciintii kutubta la qoray ibnu siina iyo ragga la midka ah jaamacaadkan caalamka maanta ka jira iyo jaamacat alumawiya iyo jaamacat dimashq iyo jaamacat alqaahira iyo jaamacat azaytuun iyo caalamka maanta jaamacadaha ka jiraaya ayagoo kuwaan gaaladaayoo maanta nahandadaya ay umiyiin yihiin oo aysan waxba aqoon oo qaarkood dibiga caabudayaan qaarkoodna qoryaha caabudayaan qaarkoodna laadiiniyiin sida abu sufyaan uu leeyahay inta macna timir saaro markaan baahanaan timirta ka cunayna ay leeyihiin ayay muslimiintu waxay lahaayeen xadaaraad waxaan arkaysaan saacado la samaynayo kombiyuutaro la samaynayo caafimaadka iyo magaraysa iyo ninkii bilaabay dhammaan waxaa laga qaatay waa islaamka weeyaan marka jaamacaddan ayadaayoo maanta faraceedii labaadii ma ahan waliidatulyowm ee waa jaamacaadkii asalka aan u lahayn oo ruddat bidaacatuna ilaahay uu noo soo celiyey weeyaan ilaahay baana ku mahadsan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay sheekh maxamed balli waxaan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaada qaaliga ah iyo sida fiican ee aad inoogu warantay dhegaystayaal weli waxaan ku sugannahay hoolka weyn ee xafladaha loogu talagalay ee jaamacadda alqima faraceeda gobolka shabeellaha hoose oo maanta laga hirgelinayo deegaanka kunya barrow waxaa hadda i hor fadhiyo mudiirka jaamacadda alqima faraceeda shabeellaha hoose al-ustaad gandaawi oo ka mid ahaa dadkii minasada ka hadlay kelimad aad u xeeldheereedna kusoo gudbiyey oo ka hadlaysay waxa ay gudbinayaan iyo risaalada ay xambaarsan tahay jaamacadda alqima waadna dhegaysan doontaan kelimadda ustaad soo dhawow kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka koowaad maanta in la soo gaaro waxaa ka horreysay howl badan iyo juhdi badan oo khalfalka waaliis ah oo dadka badanaa ka qarsoon waana dareemayaa inaan lagu soo koobi karin hal jawaab iyo hal fadhi juhdi ay galeen dadkii deegaanka juhdi ay galeen mucalimiintii juhdi ay gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada gobolka shabeellaha hoose oo ku matalaysa halkan maraaxil noocee ah ayuu soo maray maanta in la soo gaaro oo aad ku dhawaaqdaan jaamacaddii alqima way furan tahay qaybteedii gobolka shabeellaha hoose
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أخي جزاك الله خيرا وكله وهي إذاعة الفرقان waana mahadsan tahay een, waxaan markaasi soo marnay saddex marxaladood oo ahaa kharfalka waalis si fiican marxaladda koowaad waxay ahayd marxalad fikir keliya ah taasoo la isweydiinayo jaamacadda ma la- ma furmi kartaa mase ma furmi karto dhaqaale ma loo helayaa mase looma helayo yaan idin taageerayo yaan idin taageerayn taas waxay ahayd marxaladdii koowaad marxaladdii labaad waxay ahayd marxaladdii markii aan fikirkii aan ururinay kabacdi in la howlgalaan la go-aanka lagu qaatay marxaladdii howlgalka marxaladda howlgalka waxaan ka bilownay inaan dhaqaale ururino si fiican dhaqaale ururintaasi waxaa lafdhabar u noqday kaalin weynna ka qaadatay wilaayada jaama- wilaayada islaamiga shabeellada hoose si fiican jazaahum allahu khayran ayaan leenahay si fiican taasna waxay ahayd marxaladii labaad marxalada saddexaad waa marxaladii hagaajintii iyo suurtagelintii gurashadii mirihii dadaalkii la bixiyey waana midda haddaan maanta u taagannaho adiguba indhahaaga ku aragto taasi marka waxay ahaayeen maraaxaladii ay soo mareen saddexdaas marxaladood ayaan soo marnay jazaaka allahu khayr Een, al-ustaad gandaawi marka laga soo gudbo een, juhdigii loo galay jaamacadda in la furo sidee marka ayay bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan bulshada muslimka ee ku dhaqan deegaanka kuunya barow u soo dhoweeyeen in jaamacad laga hirgeliyo deegaankooda tarxiibkooda iyo muqaabalada ay kala hor imaadeen jaamacadda maxaad ku qiyaasi lahayd ama halkay gaarsiisan tahay Ru- runtii akhi jazaaka allahu khayran markii aad fiiriso dadweynaha ku dhaqan eh, wilaayada shabeellaha hoose iyo hoggaankooda wilaayada ah dhammaantood waxay u wada heellan yihiin inay jaamacaddu markaasi furanto Een, markii la fiiriyo dadka weynaha wayna soo wacayaan way la soo xidhiirayaan anigay la soo xidhiirayaan jaamacaddii maxaa ka dhiman ma la furayaa goormaa la furayaa goormay ku aadantaa su-aalahaasoo dhan dadweynuhu waxaad dareemaysaa inay dareen wadan ku hayso jazaaka allahu khayr Een, idinka ka asaatida ahaan iyo howlwadeennadii jaamacaddan waxaad rajaynaysaan een, sidaan wejigaada ka akhrinayo in aynan hoojinin rajada ay bulshadaasi idinku qabto markii aan fiirino deegaanka aan joogno oo ah deegaanka kunyo barrow deegaankaani waxaa lagu tilmaamaa deegaan waxbarashada aad u jecel lagana xiiseeyo inuu yahay sidaa darteedaan annaguna markii hore go'aanka ugu qaadannay inaan jaamacadda ka furno waxaan marka dareensannahay annaga haddaan nahay maamul iyo haddaan nahay macallimiin oo jaamacaddii alqimo ah in dadweynuhu meelaan kala geyno aan bawey doonno insha allah ilaahay idinkii insha allahu tacaala maxaa yeelay dadka ayaa waxbarashada aad u jecel jazaaka allahu khayran Ustaad Gandaawi, aad ayaad u mahadsan tahay jazaak allah khayr Mahadsantahay.
weli een, waxaan ku sugannahay hoolka weyn ee jaamacadda alqima faraceeda gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka kuunya barow oo ay maanta ka dhacayso xaflad ballaaran oo lagu daahfurayo jaamacadda alqima faraceeda ka hirgeli doono gobolka shabeellaha hoose sidaan horey u sheegnayba xilligan een, waxaa i hor fadhiyo een, suldaan maxamed cabdilqaadir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose si gaarna ah suldaanka beesha tunni oo ka mid ah beelaha dega gobolkan shabeellaha hoose suldaane ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ee, dadaal intee la-eg iyo juhdi intee la-eg ayaad u gasheen haddaad tihiin odayaasha dhaqanka ee gobolkan in jaamacadda alqima faraceeda maanta laga furayo deegaanka kuunyo ee, uu hirgalo بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خير هذا الفرقان ودوها مركان usoo noqdo su'aashaada jawaabteedii oo ah juhdi intee ku bixiseen jaamacaddan inay hirgasho xaqiiqdii sadar muuqda su'aal ka dhan aniga maxamudqaadir ahaan waxaan ahay suldaanka deegaanka ayaan ahay maadaamaan ahay awalan jaamacadda dhulka ay ku fadhido ayaana laga codsaday waana bixinay hadda jaamacadda saa ogtihiin iyo xarakada waxay qabanaysoo dhan waxaa lagu qabtaa dhaqaalaha dadweynaha marka dadweynaha si guud baa uga qayb qaateen waxaan leenahay intii ka qayb qaatay miisaanka xasanaadka allah u saaro marka juhdi iyo maskax iyo wax badanba waa lagu bixiyey waa la iska kaashaday marka maantana waa ujeedaan miraheedii ayaan dhex fadhinaa ugu dambayntii xafladda waa ay soo dhammaatay rajadana waa ay rumowday ceelkii ay burqashadiisa reer shabeellaha hoose in muddo ah sugaayeenna waa uu burqaday jaamacadda alqima faraceeda gobolka shabeellaha hoose wixii markan ka dambeeya waa ay furan tahay waxayna ka dhigan tahay fagaaro cilmiyeed oo martigelin doona tartan aqooneed oo dhex mari doona inta waxbarashada jecel dhaxalka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalamna raba in ay qeybtooda ka qaataan كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا